wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudug ayaa magaalada gaalkacyo kusoo gabagabeeyey tababar ku saabsan xakameynta wararka been abuurka ah ee lagu faafiyo baraha bulshada tobabarkan oo socday muddo laba maalin ah ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socday bahda warbaahinta iyo qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada gaalkacyo iyago oo lagu barayay inta uu socday tobabarka khataraha ka dhalan kara wararka been abuurka ah ee lagu faafiyo baraha bulshada qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay tobabarka ayaa ka warbixiyay faa'iidada ay ka heleen muddada uu socday tobabarka anigoo ku hadlaya bahda tictokaris waxaan kasoo qayb galay shirkayga ku haaminaysay hay-adda c b d waana uga mahad celinaynaa waxyaalahan ka barana waxaa ka mid adaan bahda tictokars nahay dee awal waxma xeerin jirin laakiin hadda waxaan rajaynaynaa inaan nabadda gobolka muddo ka shaqeyno oo maaragtay aan bilacda magaalada iyo nabadda iyo aan horumarno sidii la iskugu xiri lahaa oo fariin nabadeed oo wada jir ah loo wada diri lahaa bay ahayd mashruuca halkaan aan u joognay oo laba maalmood halkaan aan u fadhinay wuxuuna ahaa midkii aan islahaa waa ugu faa'iido badan yahay marka laga hadlahayo nabadda waayo nabaddu waxay u baahan tahay wada jir iyo waxay u baahan tahay fariin isku mid ah in la wada gudbiyo oo dadku la tuso dhanka wanaagsan laga tuso in dadku nabadda ay u bisil yihiin xaanad cabdi faarax isudubaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maamulka galmudug ayaa wariyaasha kula dardaarmay in ay ugu adeegaan bulshada tababarka wixii ay ka faa'iidaysteen inta uu socday marka saxaafadda la joogo la fiiriyo iyo baraha bulshaduba waa hagaha bulshada waxaan rajaynayaa dhallinyaro labadii maalmood ee halkan aad joogteen casharadii aad qaadateen inaad ku dabaqi doontaan waxyaabaha aad bulshada la wadaagtaan inaad fariimo wacyigelineedna aad samayn doontaan oo doorweyn aad ka qaadan doontaan nabaddaan rajaynayaa ka wasaarad ahaan warfaafinna waxaan runtii samayn doonaa barnaamijyo badan oo tababaro ah oo si gaar aan uga warqabi doono wariyaasha iyo tiimka baraha bulshadaba si ay u laba jibaaraan shaqada ay bulshada u hayaan gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug doctor bedel sheekh maxamed liibaan ayaa sheegay in dhibaatooyin fara badan ay ku hayaan bulshada wararka been abuurka ah isagoo ugu baaqay wariyaasha in ay kaalin weyn ka qaataan sidii loo xakameyn lahaa wararkaasi been abuurka ah maray runtii mowduuca ama cashirka maanta halkan dacambaarka yarka intaadaan fadhiyey boorka akrinaya runtii waa runtii waxaa dhibaatooyinka nagu hayay ka mid tahay oo wararka been abuurka waxaa colaadaha fududeeya waxaa dadka waxaan jirin ka abuura maanta dalku xilli kabashaa lagu jira inaan qayb ka wada noqonaa la rabaa colaadahana doorka colaaduhu saxaafadda ku leeyihiin waa runtii xaalad sensitive weeye inaan dadka odayaasha iyo dadka xoogaad qof asagoo ciil qaba haddaa mikrofon la hortagtid wax kastuu leeyahay mas-uuliyaddana ala qaada ninkaa odaga ma leh waxaan codsanayaa wariyaasha oo dadka seniorka weliba iyo bahda dowladda ayagu kuwaas wax weyn baa ka filaya dhallinyarada ayaan ka codsanayaa dadka aad wax ka qaadaysaan tobabarkan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya sidii looga hortegi lahaa xakameynta wararka been abuurka ah ee lagu faafiyo baraha bulshada